Madaxweynaha maamulka ee dowladda xabashida Itoobiya ka dhisatay dhulka ay gumaysato ee Soomaali Galbeed ayaa si jees jees ah waxa uu uga hadlay xasuuqa iyo tacadiyada ay ka wadaan dhulkaas. Mustafa Cagjar oo ah hogaamiyaha maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulka Soomaali Galbeed ayaa waxa uu wax iska caadi ah oo mar walba dhaca ka dhigay dilalka ay ciidankiisa xabsiyada ugu geysanayaan dadka rayidka ah. Waxa uu dhaleecayn u jeediyey dadka ka hadla dilalka iyo gawadfalada xargaha goostay ee ay ciidamada maamulka xabashidu ku daawan ka wadaan dhulka Soomaali Galbeed. Isagoo sii hadlayay ayuu intaasi ku daray in ay ku faraxsan yihiin laynta iyo tacdiyaadka ay ku hayaan dadka rayidka ah. Waxa uuna geesta kala qiray in ciidamada booliiska ay dhowaan dileen wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Shaafici.
laakiin qofku wuu dhiman karaa xabsiyada wuu ku dhiman karaa waxay taasi muujinaysaa in la la'yahay wax weyn oo la sheego maadaama oo dad la laayo meel lagu xirxiray oo dhowr iyo toban oo meel lagu aasay aan la haynin in la qasab lagu abuuro maya wiilku ku dhintay booliska gacantiisa xukuumaddaa disho oo waa xansuuq in la yidhahdo maraya waa ku farxaynaa annagu sababta waxay muujinaysaa wax kale in naloo waayay Hadalkan ka soo yeeray Mustafa Cagjar oo ah madaxweynaha maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulka Soomaali Galbeed ayaa muujinaya sida ay maamulkan uga go'an tahay xasuuqa dadka Soomaaliyeed ee ku nool dhulkaas. Arrinkaas oo ay u wakiishatay dowladda xabashida Itoobiya oo si muuqata iyo si dadbanba ula dagaalamaysa dadka Soomaalida ah.